waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali maanta ama galabta waxaan halkan isugu imaanay dhammaanteenna jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia gaar ahaan magaaladatan melbourne in aan ka tacsiyeyno islamarkaana murugada aan la qaybsanno walaalaha soomaaliyeed ee afariy tobankii bishii oktobare qarax kii ugu xoogganaa qabsaday kilomitr 5 ama meesha la yidhaahdo zobe marka aniga waxaan rabaa hadal badan ma qabo waxaan rabaa inaan idiin sheego cid allaaliya ciddii rabtay inay wax isku qorto waxay awoodi karto oo ay bixin karto waa inay isku qortaa toban dollar allaha ka dhiga haddaad awoodid tobankaas dollar inaad meesha ku qoratid anigu galabta waxaan ku hadlo garan maayo mana filayo idinkoo dhan inaad garanaysaan sababtu waxaa weeye waxaa dhacay waa wax ka weyn caqliga bani aadamka marka hadalkana inaan dheereeya ma rabo waxaan leeyahay intii dhibatana allah u naxariisto intan noolna ilaahay hobbooga dheego waa dadkeennii xanuun aada u fara badan aada u fara badan baana qabtay kulligeenna qof walba oo annaga naga midana aan qabo inuu xanuunkaasu hayo walaalayaal waxa waaye waddankeenna dhib buu muddo ku soo jiray rajadii ugu weynayd oo aan lahayn waxay ahayd haddeer in xaalku isu imaanayo ama gobolladii ay hagaagayaaniin ama qarankii uu noo soo hagaagahayo laakiin waxaad moodaa ummadda shiddada iyo dhibka jecelu inaysan jeclayn ummad wada jirta oo israacsan marka meelaan ku noqdo maalin walba waxaa leeyahay maxaa u soo noqon laada yaa u noqda aniga walaalkay waraabee ma u noqdaa no markaas intooba igu furtooya been maalin kasta uu ii sheegoy uu leeyahay saanaa jirta saanaa jirta waa inaa inta jooga marka ani kanaa beledkayga noqday marka because kanaan ku haystaa wax waliba imayn waxbarasho ku haystaa wax carabanka soo shaqeeya dadka hadda carabta u maleeya inay fiican tahay labaatan sanaan soo joogay labaatan jirnimadaydaa kusoo dhammaatay kuuma ogolo saan u labasanayay ma ogolo nina anoo labasan ee arkay wuxuu yidhi tasaafur tasaafur markaasaan dhahay maba saafur aan dhahay maashi fi lbaled aqalla ashbagow dhe inta shaa ma intuu kolay hoos ii fiiriyay sidii gabar camal kuuma ogolo nolol annagana waxaan leenahay walaaleyn arbeed walaale ma nihi dad baa dhintay hooyooyin baa mataqaanaa ku caruur beeray aabooyin baa ku dhintay arday baa ku dhimatay dadkii mustaqbalka wadanka n hagi lahaa ayaa ku dhammaaday islaanta sagaal caruur leh oo agoon ah sagaalkiiba way ku dhinteen taas waxaa kaloo kasii daran wiil aan isla shaqayn oo walaalkii camal ahaa ibraahim maxamuud cilme wuu dhintay ilaha u naxariisto waa isla shaqaynay galab kastaan shax isla cabi jirnay darisna waa ahayn dadka waxayna dhihi jireen labada da-oo isku xigta maa tihiin labadiina aniga asiga waxaan ka badbaadnay qarxi hotel aljaziira kii waxaan ka badbaadnay maxay ahayd wasaaradda waxbarashada iyo iyo baarlamaanka markii la laakiin ma isdhehaynin maalin maalmaha kamid ee maxamuud wuu dhintay aa maqlaysaa ma isdhehaynin marka maxay ahayto kan xamar jooga marka wax ku dhacaan annaga waa nagu dhaceen oo habeenkaas hurda nagama imaanayso meel kastoo soomaali joogto dhib markuu ka dhaco london allah ka dhiga america canada waa la wada qaracma waa la wada qarxana laakiin waxaa noo roon maanta waaba nagu dhacday dhibkaane wixii dhici lahaa waa dhaceen laakiin waxaan ilaahay waxaan rabnaa soomaali inaan ducaysanno magaalo walbaba inta la ysu yimaado reer canada isu tagaan reer ingiriiska isu tagaan reer australia isu tagaan rag iyo naago annagoon qabiil fiirin calamadan ka kabka aana fiirinoo buluugga ku wada soconna inaan ducaysanno horta bal marka ugu horaysa bal marka ugu horaysa inaan ducaysanno waxaan leenahay dowladda oo soomaaliya insha allah waa kama taanbixaysin haddii reer australia aan nahay fadlan wax walba aan awoodno dadkaasi aan ku taageerno intii dhimatay waaba dhimatay inta nool sidii aan u samatay bixin lahayn dad badan ayaa maalkoodii iyo carruurtoodii iyo dadkoodii ku waaya xoogaa waxaan xallin karnaa qofku dhibaatiisa uu xallin karaa markuu ogaado dhibtu isaga inay ka timi ama xataa noloshaad qof aaneyd dhibtan soomaalida dhowr iyo labaatan sana annagaa wadnay muxuu ahaa waddo kastaa soo marto arrintan maanta marka waxay ku qurux badan tahay in culummada dadka ahludiinka ah ay dood badan bilaabaan oo laga hadlo arrintan oo dowladduna u barfaadhigada securitigooda culummada in arrintan waddanka geeska geesba laga hadlo dhibaatada dhacday waxaanu maydhay qof kastoo soomaali ah meel kasta uu joogaba dareenkeeda waa gaaray marka wax runtii laga xumaado waaye wax laga maaragtay murugooda waaye marka eh, intii dhimatay waxaan u malaynayaa way guulaysteen ilaahay hortiis wanaag baa u yaalla waxa annaga noo jooga noo yaalla waxa waaye intii dhaawacantay iyo intii laga tegey oo ay dadkaasu ka dhinteen wax alla wixii aynu gargaaro aynu u fidin karno inaynaa ka hakran wixii taageeraha iyo gurmad loo gurmanayo ummadda soomaaliyeed ee halkaa ku halagantay Een, horaa loo yidhi diyaarna wuu ahay waana eh, volunteer waan kala shaqeynaya arrintaas Een, hase ahaatee waxaa loo baahan yahay wax mar kastoo soo noqonaya waxaa loo baahan yahay dadku inaan midna haray shak kuma jiro keenii dhinta waa ka wada naxaynaa keenii eh, dhibaatadii dhacda oo soomaaliya meel kasta ka dhacda waana waana taabanaysaa waxaa keliya looga gudbi karaa waxa weye in la wada shaqeeyo ilaahay baan inku dhaarshay nimankii communitiyaasha xukumay baan u malaynaya waxaa hadda meelahan jooge eh. waa adinka mid walba qol uu ku xiran yahaye annaga haddaan soomaali nahay ma isu tagteenoo community hal xabaa ma samayseen oo inta yadii gudaha joogtay wixii aan inku lahayn ma noo samayseen maya soo ma aha xaggana way naga daran tahay xaggana waxaa weeye waxaa halkaan ka jiray dabada ku haysaa
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali